deegaankan waa deegaan aada uga fog muqdisho xaqiiqata marka si loo fiiriyo aanan aaminsannahay weliba inay dowladda dhexe ama maamulka gobolka banaadir oo uu ka jeestay aasina ugu baaqayn inuu soo jeesto deegaankan waxa uu u qabto maxaa yeelay dadkan ma haystaan wax cisbitaala wax amsi ajna ma haystaan saq dhaxo haddii qof maamaa ay ku soo bowda kalaamito amba xaalad adag ay gasho amba qof xitaa baahal oo cunee dhibaato adag lay gaarto gobolkii banaadir ma geli karto xuduuda u yaal war annaga gobolka banaadir xuduudka noo yaalla ma nihin laba dale dal iyo deegaan islahaan haye horta ciidamada xal ha u helaana dadka deegaankan ha ku tixgeliyaana deegaankay degayihin ayagaa le dadkina waa dadkii waa inay ku tixgeliyaan garabna istaagaan waxaa ognahay waxaa ognahay xaalado adag oo intaan ka badan inaan soo marno waddadii waa dareemaynaa way jajaban tahay qof fool hayso amba canuga xaalad adag oo galay amba weji lasoo hormara amba gacan lasoo hormarana waddada la marsiima karo haysana ma kartid mana mari kartid dhibaatadan haysta waa middaas waxaa rabnaa ayadana dowladda dhexe inay soo fasaxdo iyo dowlad goboleedkaba inay isku afgartaan waddadii ay ballan qaada dowladda qatar ee sagaashanka kilomitir aheyd sagaashanka haddee heli kara soddonka annaga degana hataa hanoo dhisaano waa codsi annaga ka codsanaya hanoo soo deeyaano